أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar dad karishtaan ah lagu laayay ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarasho ee degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduuda يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna weerar dad karishtaan ah lagu laayay ayaa ka dhacay deegaan dhaca waqooyiga dalka etoobiya nuur cali wasame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinayaa ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo kirishtan ah ayaa lagu dilay bariga gobolka aarsi oo hoostaga ismaamulka oromada sida ay xaqiijiyeen waaxda xiriirka dadweynaha ee kiniisadda ortodokska ee kufaarta xabashida ay halkaasi ka dhistay mas-uul u hadlay kiniisadda ayaa sheegay in dadkaasi oo raacsanaa kiniisadda lagu laayay muddo soddon cisho gudahood ah gaar ahaan bishan u dambeysay ee tobanaad ee labada kun shan iyo labaatanka dadkan ayay kiniisaddu xustay in lagu laayay degmooyin kala duwan balse ma aysan caddayn cidda falkaasi geysatay dhanka kale ilo maxalli ah oo ka tirsan kiniisadda ayaa u sheegay addis standard in habeennimadii isniinta ee lasoo dhaafay saddex qof la dilay afar kalena la afduubtay kadib markii rag hubaysan oo aan heybtooda la aqoon ay soo weerareen deegaanada hela zibaba ee degmada shirka ee bariga gobolka arsi waxaa kale oo qofka u warramay wargeeska oo codsaday in magaciise aan la sheegin uu carbaabay in dadka la laayay lagala baxay guryahooda kadibna la toogtay isagoo xusay in weerarada noocan ah ay ka bilaabmeen deegaanka sannadkii labada kun kow iyo labaatankii islamarkaana ay sii kordheen tan iyo markaas wuxuu intaas ku daray in qiyaastii boqol iyo sagaashan qof lagu dilay weeraro la mid ah tan iyo labada kun kow iyo labaatankii inkastoo aan la aqoonsan cidda ka dambaysa iyo sababta weeraradan wuxuu xaqiijiyey in dadka la beegsaday ay ahaayeen dad kirishtan ah oo raacsan kiniisadda ortodokiska falalkan ayaa ku soo aadaya xilli guud ahaan xiisadaha ka aloosan gudaha etoobiya ay cirka isku sii shareereen islamarkaana bishan u dambeysay ciidamada xabashida etoobiya si weyn loogu wiiqay gobolka amxaarada dhinaca waqooyiga ee tigreega iyo sidoo kale xuduudda eritreyan ay ka socdaan saansaan colaadeed oo aad u xooggan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo ka dhacay degmada buula burde ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inahay walaalkeena khaalid xasan waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyo shalay ka dhacay bar koontarool oo murtadiintu ay ku leeyihiin gudaha degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan dhimashada waa laba murtad oo labaduba ay saraakiil ahaayeen dhaawacuna waa lix murtad idaacadda islaamiga landalus ayaa heshay magacyada murtadiinta dhimashada iyo dhaawaca ku noqday qaraxaas murtadka ugu horeeyo cali muumin sharaawe sargaal dhimasho ah labo maxamed nuur xanaan sargaal dhimasho ah yuusuf xasan idriis dhaawac garaab ah sakariya cabdi dhaawac garaab ah maxamuud cabdiraxmaan dhaawac shaati cabdi dhaawac murtad magaciisa lagu soo koobay isnee mahad dhaawac sideed cabdisalaam dhaawac howlgalkan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka dhacay degmada buulo burde ayaa imanaya xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayaa cadowga allah maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaro ah ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed duuw dhowaan kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha maanka dooriyaha iyo weliba sidoo kale agabyada kale ee dhacay ee lagu iibiyo suuqyada kala duwan kuwaas oo ciidanka xisbada ee degmada jilib ay kasoo qabteen suuqyada iyo weliba sidoo kale deegaanada goobtii lagu soo bandhigayey oo ahayd kulanka shareecada waxaa kasoo qaybgalay boqolaal qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah qaar ka mid ah culimada iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa dadka muslimiinta ka wacyigeliyey in ay ka waantoobaan dadka ku howlan isticmaalka iyo weliba sidoo kale soo gelinta muqaadaraadka iyo dhanka kale dadka ka ganacsada waxyaabaha dhacay hortiina wax yaalla waa ujeedaan waxyaabaha allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa ku xarrimay oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ku xarrimay baa la soo aruuriyey raggii munkaraadka inay la dagaalamaan loo idmaday oo raggii xisbada ahaa oo gaarigan buuxa hortiina yaalla waa arkaysaan allah tabaaraka wa tacaala in ka fogaano waa allahna amraya tabaaraka wa tacaala waa wax qurun ah oo camal shaydaan ah weeye saas darteed marka inaan ka fogaano baa allaha tabaaraka wa tacala nagu addoonsaday diintu waxay ilaalinaysaa maalka ilaalinaysaa cirdiga ilaalinaysaa waxay ilaalinaysaa maskaxda iyo maanka ilaalinaysaa diinta islaamka saas darteed marka axad kasta oo muslim ah waxyaabaha maskaxda iyo maanka dooriyaba inuu ka fogaadaa golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa iyagana halkaasi ka hadlay suldaan shuceeb oo ah xogayaha guud ee odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ugu horreen ciidanka xisbada waxa uu ku bogaadiyey dadaalkooda ku aadan ilaalinta badqabka bulshada wuxuuna dhanka kale bulshada muslimiinta ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan in ay ku howlanaadaan ficilada noocaasi ah waxyaabaha noo muuqda waa adraar waa waxyaabaha dadka dhibo maktabka xisbada ee alamru bilmacruuf wanahyi cani almunkar waanu aragnaa wuuna noo muuqdaa arrinka iyo waxqabadka in sha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaha hay-adda alamru bilmacruuf wanahyi cani almunkar ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo waa dadaasheen dadaalkiinina wuu muuqdaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan leenahay marxaban bikum waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ee u soo daawasho tegay arrinkan inay arkaan markhaatina ka noqdaan kolley wixii waa idiin muuqdaan waxyaabahan waa waxyaabihii la qarinaayey ee ummadda lagu fasahaadinaayey ee dhibaatada loogu geysanayay jaabkooda haddii uu yahay lacagtii laga soo saaraya lagu soo gadi lahaa inta badan ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa ay xilli kastaba ku howlan yihiin sidii ay u ilaalin lahaayeen badqabka bulshada muslimiinta ah iyagoona hari habeen u taagan in ummadda muslimiinta ah ay ka ilaaliyaan wax kasta oo dhib u keeni kara maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwiga ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada muduga xamladaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas markaas waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan cabdiraxiim sheekh cali guddiga ka socda maktabka dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka waday muddooyinkii dambe degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mudug xamlatul irshaad ilaa sabiili rabbialcibaad taas oo qabanqaabadeedu uu lahaa maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddigan oo ay hogaaminayeen culimaa uddiin ay ka mid yihiin sheekh mukhtaar abu muslim sheekh maxamed axmed garaar iyo culimo kale waxay dowlaad silsiladaha u soo qabteen bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada mudug sida bacadweyn caad camaaro dabagalo ris iyo degmada jawle xarunta wilaayada islaamiga ee mudug dowraadkan waxaa loo qabtay qeybaha kala gedisan ee bulshada ku nool deegaanada iyo qaar ka mid ah degmooyinka wilaayada mudug guddiga ka socda maktabka dacwada waxay kulamo la qaateen dhammaan dadka muslimiinta iyaguna si wanaagsan ayay ugu soo dhoweeyeen deegaanadooda waxayna guddiga ka codsadeen in mar kasta sidaan oo kale u soo booqdaan una soo celceliyaan dowraadkan oo kale sheekh abuu muslim wuxuu ka warbixiyey deegaanadii ay booqdeen oo ka mid ah wilaayada mudug waxay socodkoodii ugu horreeye ka bilaabeen amaakintii iyo goobihii ay tageen magaalada bacaadweyn ayay tageen alxamdu lilaahi waxaa meeshaa laga qabtay dacwad shaaric magaaladii oo dhan baa isku soo baxday odayaal dhallinyaro bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan weliba maalin cad bacda duhur ilaa laga gaaro salaadii casir fagaaraha farasmagaalka ayaa laisugu yimid si fiican bayna u soo dhoweeyeen culimmadii u tagtay si fiican baa naloo soo dhoweeyey sheekh maxamed axmed garaar wuxuu u mahadceliyey dhammaan bulshada muslimiinta ah reer mudug wuxuuna ku bogaadiyey garab istaagga mujaahidiinta sidaasoo kaleeto waxaan u mahadcelinahayaa beelaha muslimka ee soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug siiba beelihii sida gaarkaa xamlada tan u barbar istaagay oo u soo dhoweeyey uguna faa'iidaystay laga bilaabo minjawla ilaa bacadweyne nuqabada wilaayada mudug waxay mahadda alle kadib u mahadceliyeen mas-uuliyiinta ka socota maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab culummadii markaa muddadanba ilaahay kitaabkiisa lagu baraarujinaysay waxa weeyaan maantana aan wada fadhino goobtan ilaahay maaragtay wixii ay noo wadeen ee khayr ahaa iyo maaragtay diinta ay noola yimideen kuwii fahma oo weeleeya ilaahay ha naga dhigo ducadoodana allah ha noo aqbalo ikhwaani fillaah waxaan nahay dad muslimiina waxaan muslim ku nahay kutubkaas munasalkaa ee ka yimid min asamaa iyo ilaahay xaggiisa inaan maaragtay ku dhaqanno oo weliba si ruma ugu dhaqanno intaas ayaan ku nahay muslimiin iyo kugu hoggaansamay
dadka muslimiinta meesha isku yimid bacdallahi waa mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka koowaad xarakatu shabaab almujaahidiin maanta qiyaadada u ah ku dhaqanka shareecada islaamka iyo baraarujinta diinta islaamka iyo fahamsiinta dadka muslimiinta in la fahamsiiyo waxa ay iska leeyihiin oo kitaabkooda munasalka ah dadka u taagan ayaan marka koowaad u mahad celinaya xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horeeyo amiirkeenna sheekh axmed cumar abi cubayda xafidahullah warcaa waxaan intaa kadib haddana u mahad celinayaa lejnada nooga soo safartay safarka dheer aan dareemi karno ama qofkii safarkaa maray uu dareemi karo oo ay noo sheegeen inay nooga soo boqooleen degmada jilib iyo degmada hadda aan joogno jawle waxaan isleeyahay masaafada udhexeeda ciddii martay unbaa og jasaakumullahu khayran wajasaahu axsana ilayk saamihiinna aad soo qaadeen kuwii jannada aad ku gaartaan allah idinkaga dhigo annagana wixii aad noo keenteen ood intaan noo soo xambaarteen ood noo siisideen kuwii qaata oo aysan ka dhumin allah naga annaga naga dhigo ay ka soo bilaabeen bacaadweyne camaaro ku soo xijiyeen aad ay keeneen dabagale ay ku soo xijiyeen ikhtitaamkana maanta aan u fadhino degmada jawle shiikhulwaali sheekh xasan abuuxamsa ayaa la dardaarmay ummadda reer mudug isagoona u mahadceliyey guddiga ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waan u mahad celinaynaa culummadeenna jasaakum allaahu khayran sidaas si la mid ah waan u mahad celinaynaa bulshada reer mudug ee ansaafta kala duwan leh hadday noqon lahayd hooyooyinkii gabdhihii macaahidda ganacsatadii culummadii dhallinyaradii dhammaan runtii ayadoo weliba xoogo kulayl jiro dadku nin geeddi ku jira iyo nin beer u socda iyo si uun wax yihiin runtii waxay u dheganuglaadeen dalabkii walaayadooda iyo culummadii ma arkaysaa safarka ugu timid ee hadiyada u waday inay aqbalaan oy hadiyadaas qaataan bay doorteen waana soo dhoweeyeen waana ka qayb qaateen waxaan leenaha markaa cilmiga aad qaadateen ee culummadu aan kala harnay ilaahay mid naafaca oo quluubteenna dagaallaha nooga dhigo wakhtiga aad bixiseenna ilaahay miisaanka xasanaadka ha iniin saaro bulshada reer mudug waxay uga dhigan tahay xamladan xamle si weyn uga faa'iidaysteen ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada mudug guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kor meeray goobaha waxbarasho ee degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduuda iyadoo maalmihii lasoo dhaafay wafdi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeerayo indhaindhayn waxbarasho ka waday goobaha waxbarasho ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda ayaa markan waxa uu booqday wafdigan degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduuda wafdiga ayaa markii ay gaareen degmada ceelgaras waxa ay booqasho ku tageen faraca macadka qurdabo uu ku leeyahay magaalada ceelgaras iyagoona halkaasi kula kulmay macalimiinta iyo ardayda macadka waxayna halkaasi dowro u qabteen ardayda macadka taasoo looga hadlay mawaadiic kala duwan iyadoona ardaydu ay ahaayeen kuwa ka faa'iidaysanaya dowladaasi waa kuwaan qaar ka mid ah ardayda oo ka warbixiyey wixii ay ka faa'iideen dowladda uu qabtay bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anigoo magacayga la yidhaahdo yuunus cabdi xuseen waxaa maanta macadka qordoba faraysa degmada algaras nagu soo qaabilay oo marti nagu ahaay maktabka tarbiyada tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa maanta ka faa'iidnay dowro aad iyo aad u qiimo badan dowrooyinkaas waxaa ka mid ahay laa ilaaha ila allah xukunkeeda arkaanteeda iyo nawaaqideeda waxaa kaloo ka mid ahay fadliga cilmiga waxaa kaloo ka mid ahay cilmiga dagaal maskaxeedka oo cilmiga lagula jiro marka maktabka waa soo dhaweynhaynaa maktabka waxaan leenahay soo dhowaada dareenkeena maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay lama soo koobi kara farxadeena asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa nuur maxamed xaashi waxaan ku suganaa degmada caalgaras gaar ahaan macadka qurduba faraciisa degmada caalgaras maanta halkan waxaan ugu soo booday maktabu tarbiya wa tacliim dowra ayaan ku qaadanay halkan dowrada waxaa ka mid ah meeshaan ku qaadanay fadlulcilmi iyo alkhasaw alfikri culummada ka socotay maktabu tarbiya wa tacliim aad iyo aad ay u mahadsan yihiin aad iyo aadaan usoo dhoweynaynaa magacaygu waa cabdimajid nuur waxaan ku suganahay macadka qordoba degmada argaras waxaana soo booqday maanta culummo ka tirsan maktab tarbiyata tacliim waxaan leenahay ahlan wasahlan wa marxaban bikum soo dhowaada wayna soo dhoweynaa dareenkaana aad iyo aad u faraxsannahay lamana soo koobi kara dareenkeena bismillaah anigoo ah magaceyga xabse cabdulaahi oo dhigto maxadka qurduba ee ceelgarad alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin waasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maa bacdu magaceygu waa samsam cabdulaahi wax maantana loo qabtay dowro waxaan ka faa'iidnay fadliga cilmiga uu leeyahay waxaan dareemaynaa farxad aad aad u daran bismillaah magacaygu waa raxmo cabdulaahi ciise waxaan ahay ardayad dhigata macadka qurduba waxaan qaadanay dowro aad u wanaagsan oo igu muhiimsaneyd durul waalideyn iyo fadliga uu leeyahay cilmiga waana ku faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa culummadana soo booqatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu booqashada wafdiga ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku tegay magaalada ceelgarasa ayaa qayb ka ah kormeero iyo kormuhu muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka tarbiyada uu ka waday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh